gudoomiyaha ayadda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed mudane maxamuud macalin cabdulle iyo wafdigu hogaaminaya ayaa maanta waxa ay booqdeen biyo-xireenka sabuun ee ku yaala duleedka magaalada jowhar wafdiga ayaa waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta musiibooyinka hirshabeelle gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo mas-uuliyiin kaleeto waxay booqasho ku tageen oo indhiindheeyeen qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay biyo-xireenka sabuun ee ku yaala duleedka magaalada jowhar biyo-xireenka sabuun oo burbur xoogan uu ka muuqdo ayaa sanadihii u dambeeyey aanan helin wax dayactira iyagoo mas-uuliyiinta kala duwan ay kormeereen qaybaha kala duwan uu ka kooban yahay biyo-xireenka waxaana xusid mudan in weli ay ka muuqdaan saameyntii ay ku reebtay fatahaadii iyo weliba daadadkii elniinada sanadkii tegey gudoomiyaha ayadda maareynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa waxa uu sheegay in ay ka shaqayn doonaan dib u dayactirka kanaalka sabuun iyagoona kaashanaya shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka si looga hortago daadad iyo fatahaado laga cabsi qabo roobabka guga inay ka sameeyaan deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle runtii waxaan ku faraxsannaha maanta inaan joogno boondadii sabuun biyoxireenkii fawga oo runtii ahay meesha laga maamulo webigan shabeelle oo dalkaani waa dalkii soomaaliya ninety bercent hadda raashinka waa loo soo dhoofiyaa inaan qacmahayna annagu hadda isticmaalno dabcan dowladdu xilli dheeray waxay ka maqnaaday saaxadda waxaana keenta taas in laga shaqay waayo adeegyadii waxaan rabnaa marka hadda inaan iskaashanno haddaanaha dowladda dhexe ee hay-adda sodma waxaan ku dadaali doonnaa haddii ilaah yidhaahdo in wax laga qabto webiga oo meela uu ka fatahada fatahaya laga qabto oo dhulka u baahan in la diyaariyo oo biyaha lagu kaysha laga qabto dowlado badan waa kaashan doonnaa dabcan xooggeenana waa ku tashanaynaa oo ummadda soomaaliyeed inay iyudu xoola aruursato oo isku diyaargarowdo oo ay waxayso dadku dadkii hore waa ka fiican yahay waa ka aqoon badan yahay marka waxaan isku dadaali doonnaa inaan ceeldhaantaasi aan qaadno oon ka shaqayno waxaa dabcan laga rabaa dowladda maamul goboleedka hirshabeelna waxaa laga rabaa waxyaabaha qaarkood marka qaar wax ay dadku abuuraana jiro in webiga la falo in mataqaanaa ducihiisa la banneeyo in buqaha la gooyo arrintaas waxaa la rabaa in sharci laga soo saaro oo dadka aan loo ogolaanin inay ku dheelaan cid allaale ciddii arrintaas ku kacdana inay konsequensi qaadaysa in laftikeeda ay meesha ka muuqato aad iyo aada u mahadsantihiin